mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulaahi cascasey ayaa booqday beeraha degmada xero dhagaxley ee gobolka mudug ujeedka booqashadooda ayay ku sheegeen inay tahay kuurgelida baahiyaha dhinaca biyaha iyo agabka ee haysta beeraleyda gobolka mudug gudoomiyaha degmada xero dhagaxley ayaa ugu horeyn goobta ka jeediyay hadal uu ku soo dhaweynayo wafdiga soo gaaray
meeshaan waa ujeedaan waxaan joognaa beerihii degmada xero dhagaxley aan joognaa waxaan kaloo halkaan uga wada celinayaa dowladda galmudug oo hogaaminaya madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqor waa ninkii ugu horreeyey oo madaxweynaha oo yimaada meeshaan xere dhagaxley oo beerahan soo booqda oo degmadan soo booqda degmadana hadda na siiyey aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan leenaha mudane madaxweyne joog oo jir dhanka kalena qaar ka mid a dadka beeraleyda ah ayaa soo jeediyey cabashooyin ku aadan baahiyaha ugu daran ee ay qabaan anigu ninkii waxaana milkilaha beertaan lahaan jiray muddo labaatan sana waa ay beerneed hadda cambihii waa kan haddii waa kan liintii waa tan marka meeshaasaan joognaa aad iyo aad dadkana soo booqdana soo salaamana malaayiga ha salaanta waa mahadsan yihiin sida ka jirtaa waxay tahay biyuhu waa xaraar waa xaraar biyuhu wax biyo lacabi kara maaha waa xaraar tog weyn baa biyaha noo keeni jiray toggii waa leexday meel wuxuu toban kilomitir aaday biyihii marka ay haddii la waayana oo waa dheeraadeen suunkaasay ku ekayd waagaan bilaabay haatana lix baac isii marhayaan intuna waa xaraar marka biyo la'aan iyo haddii la yidhaahdo intaa jan xagga waxaa weeye aqoontana waa nugu yar tahay biyuhuna waa nugu xun aqoon beereedna anagu ma lihin biyaha biyaha ceel biyood qofku biyo la'aan ma noolaan karo adduunka kuma noolaan karo xaynda absiliga iyo waxay la heli kara biyaha noogu dar ugu dambeynna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulaahi cascase ayaa ka hadlay ujeedka safarkooda iyo waxyaabaha ay ka qabanayaan baahiyaha ay u soo gudbiyeen dadka beeraleyda ah safarkeennu wuxuu ku qotomaa inaan u kuurgalno dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira beeraha galmudug gaarsiinana wixii aan awoodno waxaad idin imaan doontaa waan aruurina baahiyihiinna meelo badanna waa soo marnay meelo badanna waa inoo dhamman yihiin waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo mashaariicda dowladdu ay idin keeni doonto inaad iga faa'iidaysataan si qurux badan annaguna waxaan idiin soo gaarsiin doonaa annagoo ku salaynayna baahiyaha iyo cudurrada iyo culeysyada ka jira beeraha maadaama reer galmudug oraahdoodii ahayd madaxweynuhu yidhi galmudug waranka yaan bay ka tumatay maanta aan miraheedii hayno beerta ugu soo horreedo oo aan dhex joogno iyo kuwa aan soo marnayba kana muuqato hididiilo fiican aad baad ugu mahadsantihiin waxaan si gaara rabaa inaan ugu diro hay-adaha dhulkan abaar ayaa ka jirta xoog le oo samaysa beerihii biyihii xoolihii waxaan codsanaynaa cid kasta oo gargaar bini aadamnimo bixisa in dadkaani sida sida emergency ah wax loogu soo gaaro wafdigan ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug oo ay weheliyaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka mudug ayaa muddooyinkii dambe booqanayay beeraha kala duwan ee ku yaala deegaanada gobolka mudug